dowladda maraykanka war qoraal oo ka soo baxay ayaa lagu sheegay in iyada oo la shaqaynaysa dowladda federaalka soomaaliya duqeyn ka dhinaha al-shabaab ay ka geysteen meel lix iyo labaatan meel u jirta koonfurta galbeed ee magaalada boosaaso ee gobolka bari taliska ciidamada maraykanka ee la yidhaahdo africom ayaa waxa ay sheegeen in weerarka u dhacay labadii juun islamarkaana lagu dilay toddobiyo labaatan ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale qoraalka ayaa taliska ciidamada maraykanka waxay ku sheegeen in weerarka aysan wax khasaaraha ka soo gaarin dad shacaba africom waxa kaloo ay sheegeen inay sii wadi doonaan weerarada ay la beegsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana xusid mudan in duqeymaha maraykanka ay kordhiyeen oo ay la beegsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab